kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah wefa oo ku dhawaaqday dalalka martigelin doona euro labada kun labaatan iyo sideeda iyo goromada lagu ciyaari doono oo lasii magacaabay ayaa barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan inta uu hawada ku jiro laacibka lagu magacaabo arnold oo kala doortay labada kooxood ee premier leaga ee ugu necab yahay ayaa barnaamijka ku maqli doontaan iyo fanaanada lagu magacaabo shakira oo taageero u noqotay koox weyn oo premier leaga ah kadib markii ay kala tageen jerar b k waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan david beckham oo shaqo laga siinayo manchester united haddii kooxda uu iibsado sheekh jaasim qodobadaasi qodobo kale aada u xiiso badan diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha ayaa dhegeystayaal maqleysaan qeybihiisii hore aan ku guda jirnaa barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya caawa aniga oo maxamed yuusuf cabdulaahi qodobka ugu horeeya barnaamijka haddii aad soo qabto xiriirka kubadda cagta yurub ee loosoo gaabiyo uwefa ayaa ku dhawaaqay dalalka martigelin doona tartanka uwefa labada kun labaatan iyo sideeda oo ay horey ugu loolamayeen dhowr wadan oo gudbistay codsiyo iyo qorshayaasha qabaqaabada iyo garoomada ay u diyaariyeen uefa ayaa waxay sheegtay in tartanka euro labada kun labaatan iyo sideeda oo la ciyaari doona bilaha juun iyo julaayo ee sanadka labada kun labaatan iyo sideeda in ay martigeli doonaan u k ama ingiriiska iyo ireland islamarkaana xulalka loo qeybin doono toban garoon oo ku yaala england scotland wells north ireland iyo jamhuuriyadda lagu magacaabo ireland war-saxaafadeed ay soo saartay uefa ayay ku sheegtay in martigeliyaasha euro labada kun labaatan iyo sideeda ay u dooratay wadanka u k oo ka kooban saddex dal hoosaad ee england wells scotland iyo north ireland iyo dalka kale ee lagu magacaabo republic of ireland qorshaha ayaa dhigaya in magaalooyinka belfast birmingham cardiff dublin glasgow liverpool london oo laba jibaar ka badan inta magaalooyinka kale lagu ciyaarayo manchester iyo newcastle in ay noqdaan magaalooyinka martida loo noqonayo ee lagu ciyaari doono tartankani turkiga iyo talyaaniga ayaa iyagana loo doortay inay wadajir u martigeliyaan tartanka lagu magacaabo euro labada kun soddon iyo labada ee soo socda haddaba haddii aan dhegeystayaal garoomada lagu ciyaari doonaa idiisoo gudbiyo itixaad stadium garoonka manchester city ayaa kamid ah garoomaka euro sanadka labada kun labaatan iyo sideeda tartankaasi lagu ciyaari doono waxaa kaloo kamid ah everton stadium garoon cusub ay dhisatay kooxda everton oo qaadi doona dad gaaraya konton iyo laba kun sideed boqol sideetan iyo sideed qof ayaa lagu ciyaari doona tartankan waxaa kamid ah garoonka lagu ciyaari doono garoonka lagu magacaabo s t jamesburg garoonka kooxda newcastle ayaa lagu ciyaari doonaa sidoo kale waxaa kamid ah garoonka tottenham stadium waxaana garoonka kooxda tottenham ee dib loo dhisay abril labada kun toban iyo sagaalkii oo baaxada ama baaxadiisu ay tahay in uu qaado lixdan iyo laba kun oo qof garoomada waxaa kamid ah wembley villaberg sidoo kale garoomada dalka nether ireland waxaa kamid ah garoonka lagu magacaabo casameteburg republic of ireland ayaa kamid ah sidoo kale garoomaka lagu ciyaari doono dalka scotland waxaa kamid ah garoonka lagu magacaabo hybenberg iyo sidoo kale dalka willis garoonka lagu ciyaari doono waxaa kamid ah garoonka loo yaqaano principality stadium waa garoonkii martigeliye finaalkii champions leagaha ee sanadkii labada kun toban iyo todobadii ee real madrid iyo juventus waxaana uu qaadaa baalaleha garoonkaasi toddobaatan iyo afar kun shan boqol oo qof qeybihii ugu horreeyay barnaamijka ciyaaraha ayaa dhegeystayaal maqleysaan radio berola siddeetan iyo sideed dhibic sideed maga hartis ayaad ka dhegeysanaysaa dhegeystayaal barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi waxaana ii farsameynaya cabduqaadir nadaara daafaca kooxda liverpool ninka lagu magacaabo arnal ayaa shaaca ka qaaday kooxda uu sida weyn u necab yahay kooxaha manchester united iyo everton liverpool ayaa haatan ku jirta kaalinta afaraad ee kala sareynta horyaalka premier leaga kadib barbarihii labadii labada ay axaddii la galeen kooxda lagu magacaabo briton macalin george kalaab ayaa haatan bilaabi doona isku diyaarintiisa kulanka sida derbi ay la ciyaarayaan kooxda lagu magacaabo everton kaasoo dhacaya marka laga soo laabto kulamada heerka caalamiya ee kow iyo labaatanka bishan oktoobar ka hor kulanka mersida derbi alexander arnold ayaa shaaca ka qaaday kooxda uu sida weyn u necab yahay kooxaha ay premier leaga ku xifaaltamaan ee everton iyo manchester united isagoo la hadlayay kanaalka liverpool ee youtube-ka ay ku leedahay xidiga heerka caalamiya ee dalka england ayaa yiri waa su-aal aada u adag way adag tahay sababtoo ah markii aan yaraa ee aan daawanayay kooxda koowaad mar walba man united ayaa wax walba ka talin jirtay maadaama aan taageero liverpool ahaa si dabiici ah ayaa naceeb ugu qaaday iyaga oo ugula jeedo manchester united waxay ku guuleysteen wax walba had iyo jeer iyaga ayay guuleysanayay laakiin aniga shaqsi ahaan waxaan aqaanay dad badan oo everton ah waa la noolaa xiisadda naga dhexaysa aad ayay u xooganeyd in badan oo ka mid ah waxaan isla aadi jirnay iskuulka oo xifaaltankeenu wuxuu ahaa mid shaqsi ah balse marka aan daawanayay kooxda koowaad sida stephen jerar iyo ciyaartooyda kale waxaan mar walba doonayay inay garaacaan manchester united inka badan everton sidaas ayaana u arkaa ayuu yidhi laacibkan oo la hadlayay kooxda liverpool barteeda youtube-ka liverpool ayaa awood ku muquunisay manchester united xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyey iyagoo kow iyo labaatan gool ka dhaliyay shantii kulan ee ugu dambeeyey ee ciyaareen dhanka kale manchester united waxay muddadaas liverpool ka dhalisay keliya laba goola qaybihii dhexe barnaamijka ciyaaraha ayaa dhegeystayaal maqlaysaan fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo shakiira ayaa taageero u muujisay koox ka dhisan premier leaga kadib markii ay kala tageen xiliyigii hore ee barcelona gerard b k fanaanada u dhalatay dalka colombiya ayaa waxay kala tageen gerard b k kadib koo iyo toban sannadood oo ay lamaane ahaayeen daaficii hore ee manchester united ayaa la kulmay shakiira markii ay duubeysay heesta caanka noqotay ee koobka adduunka loo qaadaya ee waka waka gerard b k ayaa khiyaanay fanaanadan oo afartan iyo lix sano jir ah taasoo keentay inay kala tagaan shakira ayaana haatan bilowday inay taageerto kooxda premier leaga ka dhisan ee kubadda cagta arsenaal maadaama ay jeclaatay heesta taageerayaasha arsenaal ay u qaadeen kii haftaris oo ahayd erayo la bedelay oo heesta waka waka u ekeeda dhinaca kale taageerayaasha arsenaal ayaa hees cusub u qaaday xidiga reer jarmalka kadib markii uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyey kooxda tan iyo markii uu lixdan iyo shandex milyan oo geni ugu soo wareegay kooxda chelsea ah xagaagii shakira ayaa instagram-ka soo dhigtay muuqaalka heesta ay taageerayaasha arsenaal u qaadayeen laacibka lagu magacaabo kii haftaris waxayna cinwaanka ugu dhigtay go arsenaal kii haftaris ayaa kursiga keedka ka soo kacay kulankii manchester city isbuucii lasoo dhaafay waxaana uu qeyb ka noqday ama uu ka qeyb qaatay goolkii kooxdiisa ee rajada gelisay islamarkaana ay ku badiyeen qaybihii dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ayaa dhegeystayaal isla soo gaarnay barnaamijkan waxaad ka dhegeysaneysaan siddeetan iyo sideed dhibic sideed magahartis markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan fariina
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
barnaamijka ayaad maqlaysaan ciyaaraha intaadii ka gudubno fariintaasi laacibkii hore ee manchester united david bekham ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu shaqo cusub ka qabto isla kooxdii uu in badan usoo ciyaaray ee manchester united laakiin taasi waa haddii bilyaneerka reer qatar ee sheekh jaasim uu ku guuleysto iibsashada kooxda ka dhisan garoonka oltraford manchester united waxay iib ahayd ku dhowaad hal sano oo suuqa soo dhigayeen qoyska iskaleh ee lagu magacaabo reer kalakser waxay doonayaan lix bilyan oo geni si ay ugu tagaan oltraford mustaqbalkana adiguna weli waa mid mugdi ku jira iyada oo aanan jirin cid diyaar la ah inay lacagtaasi bixiso sheekh jaasim iyo ninka lagu magacaabo nasir jim ayaa weli ah kuwa ugu cadcad inay maalgashadaan kooxda bilinaanka reer u k ninka lagu magacaabo sir jim ayaa diyaar u ah inuu saami yar ka iibsado kooxda taasoo u ogolaaneysa qoyska reer kalexar inay sii haystaan xukunka united halka sheekh jaasim uu doonayo inuu gebi ahaanba iibsado kooxda isagoo diyaar la ah inuu kula wareego shan bilyan oo geni haddii uu dalabkiisu guuleysto waxa uu halyeygii hore ee manchester united david beqam usoo bandhigi doonaa shaqo heer sare ah beqam ayaa si weyn uga hadlay mustaqbalka united isagoo ku sugnaa tartanka baabuurta ee ka dhacay dalka qatar sabdidii taageerayaasha ayaa hadalkiisa u qaatay mid uu ku taageerayo sheekh jaasim toolka sboorti ayaa sheegaysa in beqam loo soo bandhigi doono door ambasador uu ka qabto garoonka old traford haddii dowladda qatar ay la wareegto kooxda beqam ayaa la siiyey door la mid ah markii dalka bariga dhexe uu martigeliyey koobkii adduunka ee sanadkii hore laakiin ma aha keligiis iyadoo sheekh jaasim la sheegay inuu qorsheynayo inuu sidoo kale ka dhigo halyeeyo badan ambasadorada manchester united weli waxaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha qeybihiisii dambe ayaan isla soo gaarnay kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa qorsheyneysa inay heshiis isdhaafsi ciyaartoy iyo lacag badan kula wareegto weerayahanka aadka loo raadinayo ee kooxda kubadda cagta napoli ninka lagu magacaabo victor osima bisha janaayo sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya talyaaniga guushii arsenaal ee halkii waxba ay kaga badiyeen kooxda ay horyaalka ku xifaaltamaan ee manchester city ayaa ka dhigtay inay hogaanka la qabtaan kooxda tottenham laakiin waxaa weli jira baa laleeyahay walaac laga qabo inaysan haysanin gooldhaliyo weyn michael arteta ayaa si weyn ugu tiirsanaa gabriel joses iyo ninka lagu magacaabo nakeyta kulamadii ugu dambeeyey kuwa oo labadooduba lagu eedeeyey in ay fursado goolal loo fishay ay khasaariyeen taas ayaa keetay in laisla dhex maro in kooxda ka dhisan waqooyiga london ay maalgashi ku sameyn karto weeraryahanka cusub iyadoo xidiga naaboli ee osemha lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqo garoonka imaaratis xidiga reer nigeria ayaa wax ka yar laba sano ay ugu harsan tahay khadaraaska uu kula jiro kooxda naaboli islamarkaana waxaa laga yaabaa baa leeyahay inuu doorto inuu diido qadaraas cusub kadib fideyo tiktok lasoo dhigay oo aan la aqbali karayn oo ay soo bandhigtay isla kooxda naaboli islamarkaana lagu aflagaadeynaya laacibkan osimha afar iyo labaatan sano jirkan lama filayo inuu in lagu iibiyo baa leeyahay qiimo jaban iyadoo madaxweynaha kooxda naaboli uusan xiiseyneynin inuu dhageysto dalab ka hooseeya boqol iyo konton milyan oo geni sida ay sheegtay majaalada lagu magacaabo martino si kastaba ha ahaatee ganaris ayaa la imaaneysaa qaab ay ku macaaneyso dalabkeeda iyadoo gabriel joses iyo lacag ku dalbaneysa ninka lagu magacaabo osemaha waxaa sidaasi qortay football italia oo sheegaysa in naaboli ay bartilmaameed ka dhigatay gabriel joses iyagoo u arka beddelka osimha waxayna taasi albaabka u fureysaa in naaboli ay ogolaato heshiiska ay lacag ku dareyso kooxda arsenaal dhanka kale arsenaal ayaa laga yaabaa inay tartan kala kulanto kooxda ay london ku xifaaltamaan ee chelsea kuwaas oo lagu soo waramayo inay qorsheynayaan inay afduubtaan saxiixa osemha oo weerarka ka ciyaara iyo ninka lagu magacaabo tony oo ka ciyaara weerarka kooxda brankaford tony ayaa sidoo kale ahaa mawduuca xiisaha ganaris kadib markii brankaford ay dul dhigtay siddeetan milyan oo gelin toddobiyo labaatan sano jirkan intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha oo caawa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi barnaamijka intuu hawada ku jiray nadaara ayaa ii farsameynaya inta barnaamijka mid lamid ah aan dib ugu kulmi doono sida ay nabadgelyo
صعب صعب صعب صعب بدن هالوقت